ذلك ما ليس فيه istidcaaء ka tahdiidin waxaa inoo inoogu dambeeyey inuu bal markan lafdigan ama xuruuftan hamsada iyo mimta iyo ra-da ka koobanin haddii macnahoodu waanu qowl ahayn lagu dalbayo dee ama qowlka dalabka uu ku sugan yahay ee macnuhu uu yahay ficil ama shaan iyo xaal oo kale sida waqudiya alamru iyo walaa tanaasactum fi lamri iyo umuuraha ama ficilka lagu fasiro ama shan iyo xaal iyo arrin lagu fasiro lafdigu xuruuftii dee aynu ku naqaanay kan kale qowlka ahba hal ahaadee xaqiiqo ma ahay waa majaaz in amar lagu idlaaqaa waa ti aynu taa shalayna soo aragnay horena u soo marnay wuxuu leeyahy wakadalika haddaba se aan markan xuruuftaasi ama hamsada iyo mimtiya ra-du macnahoodu ficil iyo shan iyo xaal iyo sifayba yahay aanay xaqiiqa ahaan amar u ahayna waxay amarkani uu majaaz u yahay amarkan lagu idlaaqaya sida taas oo kale maakii laysa aanu ku sugnaanin fiihi isaga fiigiisa istidcaun dalab wax layska dalbayo layska doonayo in la iijaadiyo wadalika ka tahdiidi tahdiidkii iyo guulguulkiiba weye layshadidayay mithlu qowlihi caza wajal icmaluu maa shi'tum icmaluu waa siiqo amar waana siiqadii weliba dalabka uu ku sugnaa halkanse macnihii dee dalabkii ma laha ee waa tahdiid oo waxaa doontaan sameeya waayo waxaa wax laydinku daynaya maaha oo wax laydinka abaalmarin doono watacjiizi oo ka tacjiizi cadsigelintii weeye macnaa siiqadii amarka ee dalabku ku sugnaa oo dalabkii oo ujeeddada laga leeyahay tahay waxaa ma karaysaan oo lama iman kartaan ama iscadsigelin ka qowlihi tacaala qul waxaa tidhaaha bal kuwan dee qur-aankii beeninaya kalaam bashar iyo asaadiiru lawaliin iyo waxyaala kuba sheegay fa'tuu la yimaada bicashri suwarin toban suuradood oo midlihi isagoo kale a la kalay oo muftarayaatin la been abuurtooda idinku a ikhtiraacteen oo samaysateen haddaanu kalaam ilaahay ahayn wuxuu dee moxamed xaggiisa kala yimi un uu yahay ama uu meelo kale ka soo qortay meeshana siiqada inoogu sugani fa'tuu weeye waa dee siiqadii imaka haddaan tacriifkii hore eegno oo qowlun yastadci laamiru bihi lficla miman huwa duunahu adigu waa ku rumoobaya laakiin in lala yimaado oo tobankii suuradood ay la yimaadaan oo laga doonayo taasi ay markaa laasimaysa arrinku ma aha ee waa tacjiiso ma kari kartaan wey haddaa isugu tagtaan dhammaantiinba bal intaa in ka yar walibaaxati wa kalibaaxati ibaaxadiiba weeye mithlu qowlihi tacaala waidaa xalaltum fasadaaduu marka aa xalaal noqotaan ee exraamkiinii ah dee nusugiinta dhamaysateen exraamkii ah ka taxallushaan ugaadhsada haddaba waa amsilo uun kollay intaasna way ka badnaan karaan oo dee iyadoo siiqadii amarku ay timi macaanida kale ee siiqadu ay yeelateen ahaynuun macnaha horeynu soo marnay amarkii xaqiiqiida ahaa haddaba waxyaalaha caynkaasa marka adigu uu ay siiqadii amarku u timaado fa dalika kaasi kulluhu dhammaantii laysa biamrin amar ma aha siiqadii amarku waa joogtaa waa siiqo dalab uu ku sugan yahay tacriifkii horena waaba dee inoo qabanaya halkanoo haddii aan eegno waan ka helaynaa waxyaalihii tacriifkii ama xaddii inoo koobnayd laakiin waxaan looga jeedin ama aan ku sugnayn istidcaa wax la doonayo in la sameeyo lala yimaado dalabkii baan kuba sugnayn macaani kale yeelatay haddaba amar maahadu siiqadu waa amar oo taas hadal kama taagna ee amar xaqiiqiya ma aha haddii imaka amar kuwan lagu idlaaqo waa majaaz ahaanun buu leeyahay sidaa markaa lafdigu in de wala tanaasactum fi lamri iyo waqudiya alamru iyo cibaarada ama xuruufta amarkee kuba sugan ee aanu bal maalan ficil iyo ama shan iyo xaal iyo lagu fasirayo ana iyaguba amar xaqiiqiya u ahayna haddii amar de lagu idlaaqayba ay majaaz u yihiin ayaa imaka markaa ay u timaado siiqadii amarku macaani kale oon dalabkii iyo istidci aanu kuba sugnayn ay u timaado oo dee ay barhkood sodomeeyaba gaadhsiiyaan iyada markaa waxay noqonaysaa un waa majaasun haddii amar lagu idlaaqayo xaqiiqi maahayn bal markaa ujeedadiisu waxa weeyaan waxyaalaha aynu soo maray oo uu amsilada uu inoo sheegay siiqadu waa siiqo amar laakiin amar xaqiiqiya maaho maxaan u ahayn waa cibaaradu inoo horeysiiyey licadami istidcaa'i ilficli fiiha maa laysa fiihi istidcaa'un waxaan ku sugnayn istidcihii baan ku sugnayn dee amarkiinayna wuxuu aha qowlun yastadci laamiru bih uu ku dalbayo ku doonayo kii amrayay ficil lala yimaado markaa istidca kuma sugna dalab loogama jeedo in wax la sameeyo halkanoo waxaan lays amrayo la iijaadiyo taa layskama doonayo macno kale ay leedahay markaa isaguna amar haddii lagu idlaaqaba waa majaazuna xaqiiqa maaha wa qaala lbalkiyu min almuctazilati nin nisbadaa leh oo de waxa weeyaan balki waa kan shaarixa ama nimankan soo kitaabka inoo soo madbaceeya magaciisa inoo dhameeyey oo cabdullahi ibnu axmed ibni maxmuud alkacbi baa la yidhaa balkigana kollay waa magaalo loo nisbeeyey walow markii dambe dee reer baqdaad uu ahaa kollay magaalada balki waa magaalo dee kollay imaka marka la eego wadankii khuraasaan la odhan jiray ku taalo culimo kala duwanna waa ta loo nisbeeyo waana waqooyiga afghanistan iyo magaaladan dee macruufka ee mazaar shariif la yidhaaho kollayna waaxidaa ay ku taalla ama agaheedaasunbaabay ahayd balka halkay ku taallay mazaar shariiftaas haddaba ninkaas baa wuxuu loo min almuctazilati waa qolooyinka muctazile laakiin dee xagga kalaamkana koha ku hadal badnaadeena nimankan muctazilo kutub waaweyn oo usuulay leeyihiin oo marka la eego kutubtan uu sheego ibnu khalduun inay kutubtan usuulkaba ay asaas iyo usuul ay u tahay ee afar kitaab uu magacaabo burhaanka iyo mustasfaha ghazaali mooye labada kitaab ee kale uu sheegaaba waa kutub muctazilo weeye oo bal mathalan markaasin taas cabduljabaar iyo abulxusein albasri adigu bal kutubtoodaas iyo muctamad iyo keyrkii waa kutub waaweynay leeyihin ama xaggan marka la eego usuusha ee iyaguna ay kalaam badan ku leeyihiin tan baa dikrigooda inoogu soo noqnoqdaa oo dee waxyaalahan way ka wada hadleenun haddaba ninkaas baa ra'yi buu leeyahay oo uu soo naqlinayaa oo wuxuu yihi balkigaasi alibaaxatu amrun ibaaxadu kollay tarjamana uu ku leeyahay siyar aclaami mubala kol ayuu ku leeyahay mujaladka afariya tobnaad baan filaya walow aanay badnayn aanay safxo ka badnayn kalaam sidaasa waxoogaa kutubtiisa waxaasuu sheekhu soo naqriyo mooyaane dee inaanu hadal badanba u yeelan in ibaaxadu ama banaynta wax laysu baneeyaa ama mubaaxuba amrun amar weeye waatuu yidhi oo wuxuu leeyahay waxaan mubaaxa oo dee ay tahay ka ficilkiisa iyo ka tegiisuba ay siman yihiine rafcu lxaraj can ilficli wa tarki uu jiraa waa amar ama waxaan mubaaxi waa ma'muuru bihi buu isagu kaba ayuu isagu kuba tegay kollay jaanibka ugu tegayna siay halkan soo naqliyaan qolooyinkan dee hadalkiisa ama ha radeeyeen ha naqdinayeen ama ha soo naqlinayeene wuxuu leeyahay ruuxu intan waxan uu mubaaxa ah samaynayo ama ibaaxadan waxan mubaaxa ah samayntiisa waxaa ku sugan shay xaaraamoo laga tago oo dee halkuu xaaraam ka samayn laabuu shaygan ku shuqloon yahayna markaa wax kalema samaynaya kaman buu samaynaya kol haddii ay ku sugan tahay ficilkiisa tarkulxaraam ee isagana wuxuu noqonayaa sidee xaaraamtaa looga tagay inay tarkulxaraamna waajib bay ahayd be isagana ma'muuru bihi buu noqonayaa markaas ina waa waxaa wixii in waajibka ahaa ee tarkulxaraam uu kuga suurtagelaya ama lagulaba iman karayo markaa sheekhu wuxu uhi wahada khadaun qowlkaasi waa qowl khada ah lianna alibaaxata ibaaxadu iyo alidnu fasaxa wax laysu fasaxo weeye kuma sugnaa istidcahan aynu soo marray ee tacriifkan amarka inay arrintii unbuu weli niqaashaya amarka iyo waxyaalihii uu keenaya ikhtilaasaadkiisii dalabkaasi kuma sugna in dee meeshii ay jirto inaan laga tegi karahayn oo waxaan amarku markan asalkiisa ku xambaarnay wujuubka uu kulansanayo oo ah inay dee meeshii wixiina waa in layla yimaadaan la doonayaa waxaana la jirtay iyadoo layska manceeyo in laga tago oo taasi aanay banaanayn dee taasna kuma sugna wadalika idankaas iyo fasixitaankaa la leeyahay waxaas haddaad samaysaan waa idiin banaan tahay ama ka samayntiisa iyo katagiisu way simayin laa yusama amran amar laguma magacaabo luqa ahaanba markaan eegno wuxuu leeyahay alaa tara miyaanad arkayna min alcabdi addoonkii addoonku ida ista'dana hadduu fasax dalbo oo mawlaahu ninkii sayidkiisa ahaa fi listiraaxati nasasho iyo wa tarki lkhidmati shaqadii uu balmuddo ka tago taa uu u weydiista inuu u fasaxo u idmo oo fa adina lahu fi dalika ninkii mawlihiisa ahaa ama sayidkiisaa taa uu u fasaxo laa yuqaalu lama odrhanayo fasaxa caynkaase intuu yidhi aan iska fadhiyo ama shaqadii aan daaya waayey uu ku yidhi taa lama odrhanayo inahu amarahu bidalika uu amray oo isagaa amray inuu shaqadii ka fadhiiso amar lama odrhanayo waa u idmay un weeye hadiyo halkan iyo meelaha kale hadiyo goor waxay kalaamka carbeedna ay usoo qaataan umuurahani alfaadaha iyo dalaalaadkoodu de inta badan waxaa dee ah oo aasaas u ah luqadii carabeed baa aasaas uba ah kalaamka iyo umuurahana waxay kuba imanayaan in caada carab caadadeedii iyo dee dadkii iyagu luqada u helkaas si ay u isticmaali jireen marka suuradan oo kalenaba wuxuu leeyahay sheekhu amar kuma idlaaqaan oo carab iyo dadkii ahla hada lisaan suuradan idanka amar may odhanayn markaa tani amar maaha istidcana kumama sugna waa iyadoo la yidhi dee haddaad la timaado wax dhiba ma laha unbay arrintu noqonaysaa faslo wakadalika saas oo kale sida kuwaasoo hore aynu ama labada xaalaynu soo maray amar haddii lagu idlaaqana majaazun ay u yihiin amar xaqiiqiya aanu ahayn amarkuna xaqiiqo ahaan iyo wixii loo dejiyey waxaan keenaya dee in wax lala yimaado la sameeyo oo welibana miman huwa duunahu taas buu imika halkan imika kusoo wadaay ciddan aamirkii ama aamirku cidda uu ka dalbayo ama maamuurkuna ay tahay inuu ka rutbo hooseeyo calaqal haddaanay taasi jirin istacla jira janib alaamir taas bay ahayd haddaba in wixii dee taa aynaan ka helina amar maha ayuu leeyahay xaqiiq ahaana wuxu uhi wakadalika wax saas oo kale ah oon amar xaqiiqiya ahayn maa kii kaana ahaaday ee soo fulay min alnadiiri ku nadiira ama ciddee la siman linadiiri kii nadiirkiisa ah ee rutbo ahaan kula sinaa isaga xaggiina ahaadee usoo fulay kaasna amar lama odhanayo waa mid wa min alabna kii hooseeyey wixii kasoo fule siiqo amar ah lilaclaa ciddii ka sarraysay usoo fulayna haddaba labadaa xaalatoona falaysa biamrin amar ma aha wain kaana haba hada ujeedadu amar xaqiiqiya maaha haddii amar lagu idlaaqana waa majaazun wain kaana siiqatuhu siiqadiisku haba noqoto siiqata amrin siiqa amaren oo waxa ay tahay in tacriifkiibuu weli inoo wadaa waxyaalihii ixtiraazaadkiisa ahaa qowlun yastadci alaamiru bihi alficla miman huwa duunahu bal calaa sabiili lwujuubna ugu darba intaas buu tacriif inoogu soo sheegay qowlun marka la yidhaaho ficilkii sida dee bal maalan lafdigan xataa xuruuftaas ama hamsadiiyo miimtiya ra-du markay macno ficil iyo shaniyo xaala tahay ayaa lagaga ixtiraazayo waan soo aragnay yastadci laamiru bihi lficlana waa tan imika aan kasoo baxno wixii aan istidca aanay ku sugnayn dalab wixii la yska dalbayo la doonaya in la iijaadiyo la sameeyo aanay ku sugnayn iyadana amar xaqiiqiya maahay haddii amar lagu idlaaqo ama siiqo amar ay u timaado waa majaaz ahaan unbuu ina soo yidhi imikana muxuu wadaa ixtiraaskii miman huwa duunahu cidan bal masalan laga dalbayo inay waxaan ficilkan la timaada ama waxaana iijaadisa wax laga dalbaya waa inay cidda ka dalbaysa ka hooseyso oo rutba ahaan ay uga hooseyso taas baa iyadana inoogu sugnaa intiibuu markaa ixtiraaskiisii fasalkan u dhigto marka waxa uu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala haddii siiqadii amarku ay timaadoon helo waa amarkii dee caadi luqa ahaan markaan eegno siiqadu waa siiqadii amar waa ifcal iyo wixii ama ifcalu iyo wixii laba midka ahaa laakiin aamirka siiqada ruuxan ay kaba soo fushay iyo ciddan dee bal matalan siiqadan lagula hadlayo lagula khidaabayo way siman yihiin oo kan ma'muurku ama kan hadalka lagula loo jeedinayaa waxaan laga dalbayaa mid ka hooseeya maaha kii isagu waxa weeye amarkan bixinayay ee waa wax siman iyada taas oo kale siiqadii amar way taallaa waa amar baan odhanaynaa haddaan dee naxw ahaan iyo waxyaale eegayno laakiin markaan tacriifkii ku laabano iyada qayb baa markan quyuudii ah ayaa mid ahaani maqan yahayba oo iltimaas baa lagu magacaabayaa xaqiiqa ahaan ee amar haddii lagu idlaaqana waa majaaz ee kaasi amar xaqiiqiya maha taasi waa mid haddii siiqadan siiqadii amarku ay timaado laakiin furitaanku uu yahay ayaa ciddii kasoo fushay min aladnaa lilaclaa sida adciyada badan ee qur-aanka inoogu sugan waa tan ducaan ku magacaabaynaa ee laguma magacaabayo amar laguma magacaabayo addoon ayaa la imanayo khaaliqiisiiyo rabbigiisiiyo mawlihiisiiyo maaligiisiibuu waxaan weydiisanayaa siiqadu siiqa amar ha noqoto oo haddaan isdhaahno dee rabbi ikfirlii ikfirlii aan icraabayno waa ficlu amar baan odhanaynaa laakiin maaha taasi waa majaaz ahaanuune amar ma aha kani xaqiiqa ahaan ee waa duca taasna la odhanaya bal markaa waxa weeyaan intaas buu fasalkan inoogu sheegay oo wuxu uhi wakadalika macnaa waxa iyadna kaa lamid ah oon amar xaqiiqiya ah inay majaazu noqonayaan maa kii kaana ahaaday min anadiiri nadiir xaggii kasoo fulay oo linadiiri ku nadiirkiisaoo isaga la siman oo u dhigma xaggii usoo fulay wa min aladnaa ku isagu hooseeye kasoo fulaya oo siiqadiina weeye lilaclaa ciddii ka sarraysay uu soo fulaya falaysa biamrin kaasi xaqiiq ahaan amar maaha wain kaana siiqatuhu siiqadiisu haba noqoto siiqata amrin siiqa amar haba noqoto wadalika ka qowli lcabdi lirabbih ikfir lii warxamnii faina dalika kaasi amar ma aha ee mas'alatun wa raqbatun waa baryo iyo waxweydiisi uu rabbigii waxweydiisanayo nadiirkii iyada inoomuu dhigan mithaalkiisii ee waa shaksi shaksi kale oo nadiirkiia wixii uu ka dalbana ama eesan oo kale dalabka uula yimaadana iltimaas bay odhanayaan ee amar ma aha waana dee qolooyinka iyagu shardiya ee qolooyin aan taa shardiyin baa jirta siiqada idlaaqeeda ama in xaqiiq ahaanba amar lagaba dhigo culuwi iyo isticlatoona ee waa marka culuwi la shardeeyo dee horeba aan markaas aimada qaarka xagga hoosena ay kusoo naqlinayeen bal maalan in dee ishtiraad culuwi aanay ahayn wax la isku waafaqsan yahay bal in badan aanay taa shardiyinin faslon wa ama alistidcaawu dalabkii calaa waji nadbi sunno wejkii ahaaday waa intii ugu dambeysay ixtiraaska calaa sabiili wa min asxaabina man zaada fiihi calaa sabiili lwujuub intaas bay ahayd waxaanan shalay soo nidhi ziyaadadaasi inay ku binaysantahay asal ah manduubu ileyh waa imika habka waxaan noo soo socda shaygan manduubkii ma'muur ma yahay mise maaha haddii la yidhaaho waa ma'muuru bihi oo waa wax la ysfaray oo waa ma'muuru bihi haddii la yidhaaho calaa sabiili lwujuubi looma baahna ee amarka ayaa san uu wujuubka u keenayo sunnana waa keenaya labadoodu ka dhaxaynayaaba bal markaa taas haddii laakiin la yidhaaho ma'muuru bihi maaha manduubku waxaan lays amraano wixii waajibkunbuu khaas kuba yahay markaa ziyaadadani waa ay imanaysaa calaa sabiili lwujuub ixtiraaskan inoo soo soco amarkaasuu imanayaa oo wuxu uhi waa mal istidcaahu calaa wajhi nadbi falaysa biamrin xaqiiqatan istidcahaas calaa wajhi nadbi oo shay baa laysfaraya ama layska dalbaya in lala yimaado laakiin meeshii in la sameeyo waa la doonayaa ee arrinkan kale ee markan amarku waajibka yay la socdo oo ah almancu min atarki inaan laysu ogolayn in laga tagaa kaasi lama socdee waa wax laga tegi karo marka wuxuu leeyahay kaasi amar xaqiiqiya maaha ama xaqiiq ahaantaasi amar maaha amarka asalkiisu inuu wujuub keenay ahayd inaan wixii laga tegi karin laysfaray bay ahayd kana kol haddii laga tegi karayo bal samayntiisu taraajaxa haba noqotee iyada markaa majaaz ahaanunbaa amar waynu ugu idlaaqaynaa ama wixii ma'muuru bihi aan u odhanaynaaye amar xaqiiqiya maaha kolena waa sir sheekhu isagu dooranayo waana xanafiyada bacdigood shaaficiyada bacdigood xanaabilada bacdigood qowlkood weeye in bal masalan manduubku aanu ma'muur bihi ahayn wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mid ah man qaala ku yidhi huwa istidcahan ama dalabkan calaa wajhi nadbi amrun xaqiiqatan waa amar dhab ahaan isaguna waa ma'muur bihi waa daaco kanna waa daaco ha kala adkaadeen midkooda laga tegi kara waxa weeyaan amar weeye xaqiiqiyagi bal qowlkani waa qowlkay uma badan yihiin oo shaaficina waa qowlka loo nisbeeyo ama low kuma tegay imaam axmedna waa qowlkaisna loo nisbeeyo waxaa kaleo imghazali oo kale iyo baqilaan iyo qolooyin usuuliyiinta kaba mid ahabaa qowlkooda uu yahay bal waxaan leenahay usuuliyiinta intooda badan ayaaba qowlkoodu ka yahayoo waxaan sunnaa ihi shay daaco weeye biitifaaqihim oo qurbo ilaahay loogu dhowaanayo biitifaaqihim markaa dee daacaduna waxa ay tahayba imtihaalu lmaamuur wax lagu farood la timi ayaa daaco ah taasay daacadu noqonaysaa kol haddii mar daacadna imtihaalu lmaamuur ay tahay ee shaygan sunnaa ihi oo wax laysfaray uun yaanu dee bal maalan iijaabkaasi laba soconinbe oo in allaha yaamuru bilcadli walixsaan oo kale iyadoo ilaahay cadli iyo ixsaan dadka inuu farayo halkan yidhi ixsaankani dee waajibna waa yeelanaya sunnana waa yeelanaya wafcalu lkhayra daa maalan oo ah khayrka sameeya khayrku kii waajibka iyo kii sunno ahaaba bal markaa waxaan leenahay kol hadduu wuxuu cibaado iyo daaco yahay daacadaasna ay tahay imtihaalu lma'muur asalkeeduba yahay wuxuu kaba yimaadaa dee amar lagu siiyood qaadatood kula dhaqantay bal markaa waa amar uune dee amarkiibaa kolna waajib noqon kolna sunno noqonaya bal waana tay usuuliyiintu u badan yihiin laakiin sheekhu taysaaro uu ku socdaa wuxuu yihi wadaliilu waxa u daliila calaa annahu laysa biamrin manduubkan ama amarkan bal isticahmi alistidcaaw calaa wajhi nadbi weeye waxaan dee la yska dalbaye laakiin arrinku uu yahay wax haddii la doonana laga tegi karo oo sunno dariiqeed la ysaga dalbay inaanu amar ahayn ujeeddadu amar xaqiiqatan buu markii hore yidhi haddii amar lagu idlaaqana majaaziya laakiin amar aanu kani ahayn qowluhu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin lowlaa an ashuqa ay lowlaa makhaafatu an ashuqa inaan dhibo oo wax mashuqo iyo dhiba ay ugu sugan tahay dee inaan iyagii intan adigu faro oan saa kuwa dhibo ka cabsigeed iyo diidma aan taa diidaya haddaanay jirin la amartuhum waxaan amri lahaa siwaaqi cadayasho cinda kulli salaatin salaad kastaba agteeda inay cadaydaan markastay salaadu kacayaan inay ilaahay bay la munaajoonayaane afkuna waa halkii iyo dee carabkii iyo taasi qur-aankii iyo munaajaadkaas maxalkii weeye ay nadiifiyaan oo ay cadaydaan baan fari lahaa baa rasuulka ilaahay yidhi marka wuxuu leeyahy sheekhu istidlaalkiisii weeye ama dee loo daliishaday taas inaanu manduubku a ma'muur ahayn wa macluumun waxaa la og yahay oo dee shareec ahaan aynu ognaye makaba ana siwaaka cadaygu ama cadayashada cinda kuli salaatin salaad kastaba agteeda la cadaydaa manduubun ilayhi in laysu suneeyo sunaya oo sunii waa jiraan waqad ahbara waxaanu ku waramay anahu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lam ya'mur bihi inaanu amrin waayo inaanu amrin buu ku waramay bal markaa fadalataasi waxay daliil u tahay calaa ana almanduuba ilayhi waxaa laysu sunaynayaa gayru ma'muurin bihi amarku inuu kaa waajibkaa khaas ku yahay inuu ma'muuri bihi ahayn na ujeeddadu waxa weeyaan lowlaadani waa xafu imtinaacan liwujuudood macnaa waxa meesha ka baxay amarkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amri lahaa ama uu doonayay inuu amro in la cadaydo cinda kulli salaat waxaa meesha uga baxayo jiraana waa mashaqadan ummadii uga imanayso dee waxaa dhici karta inaanu markasta u dhib yaraan cadaygii hadiyo goor ilaalinteedisna iyagii culays kuba keento ee haddii inay waajibu kuba yoy ka tagaana ismi iyo dembi baaba ugaba iman ilaalintiisna ay kuba adkaato mashaqadan jirta daraaddeed ayaa keentay inaanu rasuulka ilaahay amarkaa laba iman taas bay marka waxa weeyaan dee waxaanan ognahay haddii imaka aanu asal ahaan cadaygu sunnaba aanu ahayn marka salaada loo kacayo xadiidka jaanibkaa looma daliishado inuu manduubku ma'muur bihi ma aha lama yidhaahin laakiin uu sunnii waa jiraa oo waa sunne rasuulka ilaahina waa kan sheegay inaanu dee camrinu amarkii uu amri lahaa dadka taas ugaba tegay dee mashaqadan uu kaba baqanayo bal markaa waxa ay tahay dee waa inaanu waxa meeshaa kasoo baxaya manduubku ama manduubu ilayhigu aanu ma'muur ahayn sababtu waa kanoo dee waa jira rasuulka ilahina wuxuu caddeeyey inaanu amrin waktigaas aanu ina amrin cinda kulli salaat dadkii inaanu amrin bal taas weeye waa istidlaalka taas laakiin dee hadalna waa ta aan horreysiiyo inuu kani daaco iyo biitifaaqihim daacaduna maaha shay mubaaxoo lala yimaado shayane waa shay dee amar lagu faray ood u dirmaysaba weeye arrin kalena culimadu dee markay xadiidkan ay ama fasirayaan ama ay qabanayaan tay ku qaydaan waxa weeye lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum amra iijaabin oo amarkiibaa mid iijaabi iyo mid nadbiba dheh amarkan uu anfeeyaa rasuulkii ilaahay waa amarkii iijaab keenayay taasba weeye waana sida zarkashi kitaabkiisa albaxr almuxiid kuba ilaaho waxaan usoo qaataa uu leeyahay waxaa dee inoo cadaynaysa taa riwaaye bazaar uu xadiidkan riwaayaadkiisa kala midoo u wariyo halkan la amartum bedelkeeda ayaa waxa taallay la faradtu calayhim waan ku farad yeeli lahaa oo markaasuna nimadkii meeshii kama bixin waajib baan kaga dhigi lahaa marka macnuu muxuu noqonayaa amar iijaab oo ah uun ku waajibiyo ayaan fari laha lakiin amarkii kale nadbigu ee tarkiibkii kale siwaagu waa jira oo waa kan meesha kamuu bixin bal marka waxaan leeyahay de waa masalada dee ayma kala duwane ay labada dhinaca ku kala tegeen barhkood lafdigan bay eegeen waxaanay ka dhigayaan amarku asalkiisu xaqiiqadiisu inay inuu wujuub keeno ay tahay wixii uu taaka aan keenin oo dhami waa majaazun haddii amar lagu idlaaqo dee barhkoodna halkan sunna waa ma'muur bihi bay leeyihin waan intaa wajka dee aan u odhanayna ma'muur bihi ama xadiidka waxaan ku fasirayn inaan soo naqliyey faslun lilmri amarka waxa u sugnaaday siiqatun siiqo mawduucatun loo dejiyey fi lugati xagga luqada oo dee luqada dhexdeeda looguba dejiyey oo taqtadii keenaysa alficla waxaan layska doonayo naysidaca ku sugane in waxaan la sameeyo ama lala yimaado laguba hadlo wa huwa qowluhu waa qowlkii ruuxa aamirkii uu odhanayay ifcal ifcal keliya maaha ee dee waa siiqada amarku ku sugan yahay ifcal ama haddii ifcalu ifcala waa ifcali waa isla wada mid waxaa laba mida ficilka mudaaricee laamta laamlamr ay gashay oo kale ismu ficilkii masarkii dee naa'ibka ka ahaa ficil amar oo kale waxyaalaha caynkaasi waa isla baab keliya dalabay faa'iideynayaan siiqo weeye markaasna amar iyada markaa loo dejiyay luqa ahaan inay dalabkaa inoo faa'iideyso haddaba siiqadaasuu leeyahy waxaa tan ay uga jeedaanoo dee bal fasalka weli hadalkii waa inoo socdaaye in kolba waxaa jirta dee hadal dalaba matalan iyadoo dalab meeshii uu jiro dalabkaasna waxaan cibaarada iyo lafdiga ka qaadanayna aynaan u ahayne qara-in kale iyo siyaq kale aan kaba qaadanayno taas iyada waa mid waxa weeyaan waxaa kaloo jirta bal matalan iyadoo iyadoo dee siiqadan imika uu inooga hadlayo aan laba isticmaalinaysa dee in allaha yaamuru iyo amartukum iyo faradtu calaykum iyo awjabtu iyo waxyaalaha caynkaasa oo iyadna dee aan ka qaadanayno dalab kuma sugna ee laakiin cibaaradan ah liisaamka keenaysa ee la isticmaalay lagaba qaadanayo taasna kollita khilaafkooda kuba sugan yahay maaha bal markaa waxa ay tahay buu leeyahay luqadii carbeed waxaa ku jira siyaq iyo cibaaraad haddii lagu hadlo uun hadalkaa bimujarad alkalaami bidalik hadalkaa lagu hadlayay iyo siiqadu mujaradkeedun inagoon qaraa-in kale iyo wax kaloo la socdo aanay eegin macnaha dalabku ee ilzaamkuna uu kuba sugnaa bal haddaan xaqiiqo wujuubka kaba dhigno ayn ka fahmayno lagaba fahmayo iyadoon qaraa-in iyo waxyaalo kale leegin oon u baahnayn in wax kale ay raacaan in qariino kale iyo wax kale oo la yidhaaho may dalabkii halkan aan kaba qaadno tana dalab ina tusay ay raacaan iyadoon looga baahnayn taas bay leedahay luqada carabeedna way ku leedahay waana siiqdan saa ficlu amarka oo kale ama ficilka mudaaricee laamlamri ay la xidhiidhay oo kale waa siiqo dalab wa qaalat ilashcariyatu nimanka ashaaciiradu waxay yidhahdeen kollay dhammaantood ma wada aha sharxiisa naftiisa wuxuu u tiiriyey bacd alashcariyu u tiiriyey bal dee qowlkaas xataa jumhuurtooda ama intooda badan qowlka mutakalimiin iyo adigu ashaacirada ama hadday mutakalimiin yihiin hadday fuqahadoodiiba yihiinba qowlka hore ay uba tiiriyaan laakiin waa bacdigood qowlkiisa waana qowl abu xasan alashcari oo xasan markaa cali bn ismaaciil alashcari ama abulxasan ninkaa kuba shuuroobay abu muusa alashcarina waa nisba seegta waa qowl laga soo soo noqon layahay bal adigu dhammaantood ma wadahay laysat lilamri siiqatun amarka uma sugnaanin siiqo uma sugnaanin siiqa uma sugnaan ujeeddadu waa cibaaro marka la maqlaba amarkii iyadoon qariina jirin wax kale oo xoogeeyo oo qaa'imatu sabl matalan dalabkii aanay jirin oo mujaradihaa un looga fahmayo amarkan amtaasi ma jirto oo adigu kollay ujeeddada malaha meeshan ishkaalku ugaba yimi waxa weeyaan waxaynu soo maray icmalu maa shi'tum oo kale waa siiqo amar tahdiid baana kuma sugnaayo waxaan idhi amartaasi ma aha xaqiiqiya macno kale u timi faatuu bicashrina waa kayniri tacjiiz baabay ahayd fastaaduudaasna waa ibaaxo iyo banayn laysu banaynayo wax markii hore laysu diidaa leeyahay makol haddii dee waxa laydinku diiday ciladii xaraamkayda tii ay meesha ka baxday waa idiin banaan tahay faida qudidat isalaatu fantashiruna waa lamid fastaaduuday laba mid tahay bal adigu weyn waxa siiqadani way timaadaa iyadoo aan waxa weeyaan macaani kala duwan ibaaxo keenaysa nadbnimo keenaysa bal dee imika tacdiiskan iyo tahdiidkan iyo umuuraha keenaysa kol haday macaanidaa kala duwan siiqadii ay u imanayso dee inay qariino caddaynaysa in amar looga jeeda ay meesha jirta mooyaane ina waxyaalaha kala imanaya ee keligeedu imika wax loogama qaadanaya ama keligoodun dalaalo ma laha ina tusaysa oo siiqadan aan amarkii ka faa'iidaysano waayo macaanidaa kala duwan ayay u imanaysaa wax caddaynaya mid ahaana lama socdo waa tii mujaradka marka qariino kale inaan helo mooye siiqada nafteedu amarkii ama wax u yaalla maaho dee macaani kaleba way u taallaa macaani kale u timaadaan amar haysta markaa raba aan soo maray waatay leeyihiin marka sheekhu wuxuu yihi wadaliilu qawlka u daliilka calaa ana lahu siiqatan in amarkan siiqa ay u sugnaatay bimujaradi hadihi siiqa amar laga fahmayo ana ahla lisaani dadkii lugadan wehelka ahaa qasamuu way qaybiyeen alkalaama hadalkii aqsaaban qaybo faqaaluu waxay yidhaaheen oo hadalkii bay kala qaadqaadeen oo qaybay u qaybiyeen faqaaluu waxay yidhaaheen fii jumlata ay fii jumlati tilka alaqsaam waa qaybaha ay u qaybqaybiyeen iyadoo jumladeedu iyo majmuuceedu ama uu kaba mid yahay amrun wa nahyun oo ujeeddadu waxa ay waxyaalihii ay kalaamka qaybahay u qaybiyeen waxaa kaba mid ahaa amar waxaa kamid ahaa nahyi فالأمر qولka أmrku waa qowlka ifcl aad tidhi والنahyu qowlka laa tfcl فajacalوu waxay ka dhigeen أhla لsاn qowlahu shaksiga qowlkiisa ifcal uu odrhanayo bimujaradihi iyadoo qariino kala jirin wax kale aanay laba socon mujaradkiisa uun amran amar bay kaba dhigeen dalataasi waxay daliilatay calaanalo siqaado waxaan leeyahay waa khilaafka layska kooban bal dee tasawurkiisa iska yar adegiyo qowlkan kale ee dee aimmadusan ay leeyihin waa markaa khilaafsan waxaana kollay sababta ay tahay wax ay baa jira ay kalaam kalaam nafsiyay sugaan baa jiro iyaga qowlkooda oo kollay maraa taasna ay meelahan waxyaalaha kaba ratilmay iyo dee furuucdiisi ay tani ka mid noqonayso ee arrinkaa kale bal ay ku tawjiiheenna waa kaan soo sheego macaanidaa kala duwanee siiqadii amar ay u timi ayay leeyi dee macno gaar ahaan inoogu socayaa qariinadu markaanay qariina la socon ma jirto haddii dee bal matalan meel uu iijaab iyo ilzaam amar keenay waatanoo ibaaxuu keenay tacjiiz buu keenay umuurahan uu keenay markaa siqo gaara ma laha ee waa wixii qariina kolba ay caddayso ayuunbaa siqo u noqonaya waata qowlkooda ay tahay laakiin waa tan barradinteed iyo jawaabtii qowlkaas baabu maa yaqtadi alamru min alijaabi wuxuu u baabiyey wixii uu keenaya amarkii ijaab ahaa kallay amarkii iyo tacriifkiisi iyo qayb ahaan imaka iyo wixii ixtilaazaadkiisii waa inoo soo dhameeyey amarkuna asal hadduu dee maxaa u asala weeye imaka halkan waayo hadday qariina jirta ama daliil jiro wixii kolba daliilkaasi keenayaan ku xambaaraynaa siiqadii oo taas hadalkama taagna imika maxaa uu marka haddii aanay qariina jirin oo uu amar dee siiqaduni ay qaraa-in ka mutajari tahay ama ka gooni tahay oo keligeedu ay timaado maxaa u asala maxaa lagu xambaaraya amarku muxuu keenaya markaanay qariino kale oo aynu wax kale ugu sarrifno oo asalkiisii ka kaxaysay aanay jirin wax kale aan ugu dee sarfinayntan wax kale ugu ilaana asalkiisii markaasaa kaga kaxayno idaa tajaradad hadday dharbeesho ay ka khaali noqoto siiqatulamri siiqadii amar ujeedada tajaradkan waa qaraa-in wax tilmaamaya in looga jeedo ibaaxo wax tilmaamaya in nadbi looga jeedo sadee salluu qabla almagribi liman shaa ayaa haddana ka dambaysay oo kale de waa amarkii hore waa tan in ibaaxa ama idan iyo loogala jeedo ama nebi ahaan un ee ruuxii doonaa uu ka tegi karo waa tan xadiidkii wax la ayaa la socday aduu bal marka aanay wax caddaynaya wixii looga jeeday aanu jirinee siiqadii oo keliya oo mujaradii ay timaado iqtadat waxay keenaysaa alwujuuba waayo asalkan baa u ah wujuub bay keenaysaa laguma xambaaraya fii qowli akari asxaabina asxaabteena inteeda badan qowlkooda de waana qowlka ay nusuusta xoogeynayso taas oo kale ibliis wuxuu lacnada ku mutayey in naxariista ilaahay laga dheereeyo taasuu kuba mutay ba markii ilaahay amray ee wuli aadam u sujuudu sujuudii diiday un amarkaa keliya ee uu fulin waayey dee bal marka haddii aanu amarku wujuub keenahayna kollay adiladuna way badan tahay dee arrimahaasi ma yimaadeen waxaweye falyaxdar iladiina yukhalifuuna can amrihi oo kale amarkiisa khilaafaya waa amarkii ilaahay hala yidhaah ama amarka rasuulkaba ha lagu fasiro dee waxa weeyaan ha digtoonaadeeno dee waa waciid baa jira haddii dee amarka ay fulin waayeen qalan waayaan ama ay khilaafaanba dee waciid kalea lama socdo waxyaale kaba rajimayay bal markaa waxa ay tahay wujuub bay keenaysaa fii qowli akari asxaabina uma ikhtalafa awlaad qolooyinka ayidhi siiqadan waxa asal u ah wujuub ayaa ama wujuub bay keenaysaa ayaa iyago xagga wujuubkii iyagoo hadda isla meel dhigay ayay xagga wujuubku ka imanaya iskuba khilaafeenoo fa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi yaqtadi waa marka la eego amarku alwujuuba wujuub buu keenayaa biwadci lugati luqada wadcigeedu kuba keenayaa wa minhum man qaala yaqtadi lwujuuba bisharc sharciga ayuu kuba keenaya ujeedadu waxa weeyaan iyagoo ay yidhaaheen wujuubba asal u ah ayay barhkood leeyihiin wujuubkan siiqadan ay asalka u ah halkan ka faa'iidaysanaynaa waa luqaday kaba timi oo luqada se ugaba timi bal carab haddaan eegno iyo dadkii lisaanka wehelka ahaayee hore hadduu dee midkood addoonkiisii wasay halkan soo qaataan oo kale horena waataan mithaal usoo aragne uu idhaha isqini ma aba mithaal ahaan biyo isoo waraabi oo uu amarkii gudan waayo la iman waayo amarkii waxaa meeshii imanaya ee hadduu halkaa ama ciqaabo ama canaanto tawbiiqiyo lomau yimaado ninkii kuma qaldana waad ku qaldantane lama odhanahayno halkaas marka waxa ay tahay waa cibaaradan mujaradkii inay ilzaam keenaysay wujuub inay keenaysayoo luqadaynu ka qaadanay in amarka asalkiisu tahay oo luqadaa marka hore baan ka faa'iidaysanaa taasi waa qowl qolayna waxay leeyihin may ee siiqadan xagga sharcigaan ka ogaano de waa adiladii kala dunayd ee ay inooguba sugnayd sia dee ka aan sheegay oo kale ibliis markuu amarkii diiday iyo aayaddaa suuratu nuur iyo bal masalan ruuxii dee amarkii gudan waayo in caasi lagu magacaabayo amarkii khilaafa iyo umuuraha caynkaasa sharcigii baa inoo caddeeyey oo xagga inay siiqadan asalkeedu uu wujuub keenayo sharciga adilada kala duwan waxaan kaba qaadanna weeye calaa kulli xaalin laakiinta hore way isla meel deganoo dee wujuub inay faa'iidaynayso wamin asxaabina waa qowlkii kaa hore agarkooda muqaabilkaa man qaala waxaa kaba mida ku yidhi yaqtadi nadba sunadnima ayuu keenayaa oo ujeedadu waxay ka dhigeen dee dalabkani ama waxbaa la yska dalbayaa meeshii waxaa ku suganun dalabu lficli ficilkaa dalabkiisuna wujuubna waa noqonayaa sunana waa noqonayaa markaa dee inta ugu yaree muxaqaqaan ku xambaaraynaayo waa sunanimuu keenaya haddii wujuub aan ka faa'iidaysanaynana waa inay qariina timaado hadda imaka waxaanan ku jirnaa un waa marka aan wax qariinay jirin haddii qariina ay la socoto ama daliil la socdo in sunno looga jeeday keenaya kaas dee sidii baa lagu qaadanaya haddii daliil inuu wujuub waxaan looga jeeda caddaynaya la socdo isaguna hadalkama taagna laakiin markay siiqadii amarkuun timaado iyadoo wax qariino oo la socota oo ama sunanimo ama wujuubnimo inoo caddaynaysa ama tilmaamaysa ay aanay jirin markaas bay leeyihin maa wujuub baynu marka horeba ku xambaaraynaa mise sunan ku xambaaraynaa deyntoodii badnayd amarka asalkiisu waa wujuub weye waayo wax ka sarfiya unaanula haddii aan waxaan waajib ahayn aynu ku fasirayno waa inay qariino ama daliil inooga sarfiyaan helo ee kuwana waa kuwan uu inoo soo naqli yidhah mee sunan ku xambaaraynaa wa qaala bacdu lashariyati laa yaqtadi lwujuuba walaa gayru ila bidaliil dee agtoodu siiqaba ma lahayn waa ka macaani kala duwan buu laba kuba imanayay marka waxay yidhaheen wujuub ma keenayo amarku walaa kayrahu wujuub kayrkiina ma keenayo ilaa bidaliilin haddii wujuub ay tahay oo lagu xambaarayana waa in daliil jiro hadday sunno tahay haddii macno kale ibaaxaya waxyaalo kollay isagu siiqadan un keli ah waxaan wax uga qaadanaydna ma aha oo waa kuwa laha amarku siiqaba ma laha bacdigaasi ee waa daliil unbaa wujuub kuba keenayaa bay dhaha وقالت المعتزلة حكينا لما يعلم صنع لكم ده حق وصول كينا ذكر ولا ما كتبتها أي إن بدن حتى رجل ضربة دبل مثلا كتبتها أصلا محصور كفخر الدين الرازي آمين كتاب كيسير وحيالاسي كل كتبتها فرتين الشيء بيتلخيص وضع أهايين mabaaxistoodii iyo kalaamkoodi iyo aaraadoodu ama kalaam ha noqoto ama usuul ha noqote kutubtii bay kuma sugan tahay usuulka ah hadiyo goorna waxyaalo badan oo dee jaanibka cilmiga kalaamka ay yidhaahaan lagaga hadli jirun bay meelaha na soo yar dhex geliyeenoo cilmigiina inagaga dhex jira usuulkii haddaba ashcariyada bacdigood baa waxay idhaaheen laa yaqtadi lwujuub waqaalat almuctazilatu alamru amarku yaqtadii wuxuu keenayaa iraadat alficli ficil doonitaankii waxyaalahan waa fiiro yar unbay idinka baahan yihiin haddaan ruuxu u fiirsan umuuraha waxaa dhici karta inay ishkaal kuba keento wixii suuraysan waayo waxay leeyihiin amarku iraado ficil buu keenayaa bal mithalan haddii uu cid amar ka soo fulo dee ilaah subxaana watacaala aan kaba soo qaadno oo amar ka soo fulo wuxuu amro amarkii dalabo waa ku sugan yahay ee meesha waxa la jirto amarka macnihiisu noqonayaa buu leeyahay ama laba jira inuu aamirku doonayo ficilka in lala yimaado waxa in la sameeyo uu doonayo taas ayaa meeshii waxa weeyaan jirto amarkii wuxuu kulansanayaa iraadat alficil ama taasuu keenaya doonid ciddii aamirka idin weeye uu doonayo ficilka caynkaasi in la sameeyo la fuliyo arrin baa ka dhalan doonta adag oo aan sheegi doonan marka waxay dhahay fain kaana dalika hadduu kaasiyey mid xakiimin ujeedada amarkaasi uu kasoo fulay ku xakiim ah oo sida ilaahay subxaana watacaala oo kale ama rusushiisii isaga kaba xaggiis dee waxyiga inooga keentayba taa uu kaba soo fulo iqtadaa wuxuu keenayaa anadba marka haddee inay waxaan toosnayn dadkii ma farayaani adigu wuxuu keenayaa sunanimo ayuu keenaya waa siduu kaba cabiray sharax wuxuu kaba cabiray xusna alma'muuri bihi waxaa la isfaray inuu wax fiican yahay ayuu keenaya dee xasankiina waajib iyo sunna u qaybsamaya laakiin wixii la hubay baa sunno noqon wain kaana dalika waa ujeedadu amarkaasi hadduu kasoo fulo min ayri min gayri xakiimin xakiim baa kuu horreysa ku aan xakiim ahayn lam yaqtadi ma keenayo akhara wax ka badan min gayri lilaadati ficilkan doonitaankiisa uun wax ka badan ma keenayo bal hadalkoodii waxba imaka halkaasuu kuba dhaafay waxa ay tahay uun oo hadalkoodani yahay horta ficilkii ama amarkii baan ujeedaa waxa ku sugan doonid ama uu kulansanayaa doonid uu ruuxan ama ciddan aamirkii amarkan uu kasoo fulay ficilka caynkaasa ee uu dalbayo in la sameeyo uu doonayo tii bay kala qaadeen oo haddii dee ilaahay subxaana watacaala uu amarkaasi kasoo fulo ama rasuulkiisiiba uu kaba soo fulo ee iyada maaha uun doonid ficilkaa in la sameeyo wuxuu doono ficilkaasi ha noqdee maaha arrinku ee waxay taasi keenaysaa waxaan amarkani kuma yimi waa wax fiican ee wixii fiicnaana waajib iyo sunnaba uu noqone laakiin waxaan ku xambaaraynaa dee inta ugu ka yar labada waayo kii ziyaadada wujuubkii daliilun waa inaan u helo oo dee sunno inuu waxaasi yahay aan ku xambaaraynaa waa qowlkood laakiin haddii amarku uu kasoo fulay aan xakiim ahayn ruux aadiu kasoo fulay iyada markaa lama odhanayo sunnuu keenay waajibuu keenay lama odhanaye waxaa ku sugan iraadat alficli dee kuwa ama ficilkaasi mid xun buu noqon karaa mid aan noqo hawaasan buu noqon karaa ee ficilkaa in la sameeyo inuu doonayun baa kuba sugan bal xagga amarku inuu iraado ke macnihiisuu yahay doonid kollay dee marka la eego iyaga waxyaalo usuushooda ahaabay tani ka farcoomaysa ama umuuro dalaalaadkoodii ahaabaa ka dhalanaya oo bal matalan ilaahay subxaana watacaala dee gaaladii inay iimaan la yimaadaan buu faray abujahal iyo abulahab iyo kuwaasna waxaa loogu yeedhay oo la faray inay iimaan la yimaadaan ilaahayna subxaana watacaala iimaan inay la yimaadaan muu iraadayno ma doonin oo hadduu doono inay dee mu'miniin noqdaan way islaami lahaayeen way rumayn lahaayeen haddii markaa la yidhaahaa amarku waxaa macnihiisu yahay doonid ama uu kulansanayaa doonid waxaa markaa meesha imanaya ilaahay subxaana watacaala markanuu gaalada farayo inay iimaan laba yimaadaan bal intoodii aan iimaankaa laba iman isagoo doonay inay rumeeyaan inaanay rumayn oo iraadadii ilaahay ba aanay socon iyo doonitaankiisa waana dee wax ictizaal weeye oo ee addoonku ficilkiisan isagaa iskalayo waxyaalo umuurahoodii ama isagaa waxaan laba imanaya afcaashiisa abuuranayo waa toodiibay markaa ay calaaqo la leedahay oo haddii la yidhaaho amarkii doonid buu la socdo ama doonid buu kulansanaya ee ilaahay markaa abujahl ama abulahab lahaa iimaan la yimaada waxaa markaa ay ahayd inuu doonay inay iimaan la yimaadaan laakiin haddana iyagu iimaan la iman waayeen isagoo doonaya ilaahay taasna dee shay aan dee jirin weeye oo waa abaadiintoodii iyo waxyaalihii ay muctazilo arrimahoodii un weeye ay dee markaa dalaalaadkoodii weye wdaliilu calaa annaha taqtadi lwujuub wuxuu leeyahay waxaa u daliila in siiqadani ay wujuub keenayso qawluhu sala allahu alayh wasalam lawlaa nashuqa calaa ummatii laamartum bisiwak cinda kuli salaat waa xadiidka marka dhaweyd kaba soo baxnay fadalla wuxuu tilmaamayaa xadiidkani calaa anahu rasuulku low amara markii hadduu yidhaaho cadayda dadka uu ku yidhaaho siiqada amar ay kaba soo fusho lawajaba inay cadaydaan waajib bay noqon lahayd washaqa culays iyo dhibna waa ku keeni lahay ilaalintiisu bal markaa dee waa in amarkii suna nibadkii waa joogaa marka waxa ay tahay buu leeyahay bal haddii waxa inooga sarfinaya macnaha asalkee waajibka aan helo kii baan ku xambaaraynaa laakiin marka kale asalkeedu maxay tahay siiqa amar haddaad aragto alamru lilwujuub leh amarka taas baa u asala haddii wax ka sarfinaya ay jiraanna wixii ka sarfinayay ama qariinadii baa la raacin tani waa mid imaka xadiidku daliishaday xadiidka imaka marka dhaweyd soo aragnay ee ciddii warisayna oo ka xag hoose inooguba qornayd waliana sayida waa daliil labaad ruuxa sayidkee min alcarabi carabka amid idaa qaala licabdihi waa xagga id lawlaa ana shuqana waxay noqonaysaaba wujuubkii amarku inuu wujuub keenaya inaan sharciga ka faa'iidaysano sida qoroyntii qorooyinkii lahaa wa minhum man qaala yaqtadi lwujuuba bisharci adna arrin kale ay noqonaysaa lugadiba inaan ka faa'iidaysanay inay asal u tahay amarku inuu wujuub keeno walianna sayida min alcarabi idaa qaala licabdihi isqini maan falam yasqih istaxaqa uu luma madanayaa addoonkaasi addama ceebayn iyo watawbiiqa canaan walow lam yaqtadi lwujuuba haddii aanu siiqadan ama amarku wujuub keen ahayn lama staxaqa dama ay ama ceebayn muu muteen calayh wa calaa dee ala marka calaa tarki lwaajib bawey shaygan ama calaa tarki lamri amarkaa ka tegiisan kumuu muteen dami marka adugu bal laba dhinacunba isuu dhigo xaggii luqadana inaan ka faa'iidaysana inuu wujuub inoo keeni sharcigana inaan kaba faa'iidaysano xadiidkani daliil uba yahay bal walow xadiidkaa wixii nadaree ku suganna markii hore aan soo maray marka waxa weeyaan dee kolleyna waana tan imaka qaadanayna ee arrintu ay tahay awaamirta ilaahay subxaana watacaala kaba soo fulaysa iyo rasuulkiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadday qariina jirto ama wax daliilo inoo caddaynayo wixii looga jeedooy oo ama sunanimo ama macno kalea isagii baa la raacaya marka aanay qariina jirin amarka isagoo mudlaqa inuu yimaado waxa lagu xambaaraya waa inuu waajib yahay baa lagu xambaari taas wey faslo sawaaun waxa simaan waradataad iyo siiqatu siiqadani soo aroortaya ibtidaa'an bilow oo marka horeba siiqa waa siiqadii amarku aw waradad soo aroortaya bacda alxadri mancin dabadeede fa inahaa taqtadi lwujuuba wujuub bay keenaysaa adigu kolley dee hadalka si u yar bilaabay cibaaradii usluubka ku yar bilaabmay waa dhib ayaa walaalaqbadii waxay in yar baad moodaa inay dee yar laqbadii yar dhotinayseen ujeedadu waxa weeye bal si aan laqbada ugu soo noqdo wuxuu inoo sheegay maka in amarku marka au mujarad yahay ee qaraa-in mujarad uu ka yahay lagu xambaarayo wujuub ama wujuub uu keenayo halkana muxuu inoogu sheegayaa sheekhu arrintaasunbuu sii adkaynaya laakiin masale ayuu dhiganayaa oo inooga hadlayaa masaladan ay yidhaahaan alamru bacda alxadr haddii mancin dabadeed iyadoo mancini ay horeysay amar yimaado amarkaasi ma asalkiisii unbuu ku sugnaanayaa oo wujuub buu keenayaa mise dee xadri baa horreeye wax kaleu keenaya waa masaladii caynkaas ahayd ayuu fasalkan uba dhigtay sheekhu markaa isagu wuxuu ku tegayaa ama xadri ha horeeyo oo xadri horreeyo iyadoo waxaan la ysu diiday amarkani haba yimaado ama marka horeba amarkani mid la dee lala yimo dadka un la faray ibtidaa'an iyadoo wax ka horreeya aanu jirinba haba noqdee kol haddii siiqadii amarkii ay timi qariino inooga markaa inoo caddaynaysa macno kaleoo lagu xambaarayaana aanay jirin wujuubkii un baan haysanaynaa marka maxaa hadalkiisii inooga soo baxaya almru bacda alxadr isaguna waa waajibun haddii aanay qariina jirin dee inoo caddaysa wax kale oo aan wujuub ahayn oo looga jeeday aanu jirin bal taas weeye masaladna marka dambaan deeto aimada kale iyo qowlkood iyo waxaa raajaxaana eegi doonaa marka wuxuu yihi sawaan warada taadiyo siqatu waxaa siman siiqadaasi ha soo aroorto ibtidaan bilow oo iyadoo dee la yidhi waxaa la kalaya wax hadal kasii horeeyey wax kaloo ay kaba ratimantayna aanu jirin haba noqoto aw waradad ha soo aroorto bacda alxadri mancin dabadeede fa inahaa siiqadan siiqadii amarku weeye taqtadii waxay keenaysaa alwujuuba waajibnimay keenaysaa wa qaala bacdu asxaabina asxaabteedna bacdigood waxay idhaaheen idaa waradat bacda alxadri xadri dabadii hadday soo aroorto iqtadat ilibaaxata banayn bay keenaysaa wixii uu banaan yahay bal taas bay yidhaaheen daliilkiisii buu soo wataaye bal markaa laba qowl buu inoo sheegay halkan asalkaa hore inaan iska haysano oo aan idhaahno amarku kol hadduu mujarad yahay wujuub buu keenayaa marka haddii xataa bacdalxadri yimaadana wujuubka aan haysano haddii wax ka sarfinaya in aynaan helinay mujaradii baa kolley aan wadanaa qariina wax kala caddaynaysa inaanay meesha jirin weeye qowlka labaad uu inoo soo naqliyayoo kollay aimo kala duwan loo nisbeeyo waxaaba ay tahay shaaficiya xataa looba nisbeeyo xad amarku hadduu xadri dabadi yimaado ibaaxu keeni mithaalkii waaba maxay laba mithaal baa xagga hoose ku sugan waidaa xalaltum fasadaaduu waxaa ka horeeyey xurimat alay ama xurima calaykum sayd lbari iyo dee aayaadkii laba midkaayo taxriimka ruuxu markuu muxrimka yahay in ugaadhaa beriga laga xarimay baa horeysay ilahay wuxu uhi marka aad taxalushaan exraamkii aad dhamays dee ka dhex baxdaan ee nusugiinii dhammaysataan ugaadsada amar weeye fastaadu ugaadsada boy haddaba bal markaa maxay leeyihin amarku halkan waa lilibaaxa uun waa caddayn la caddaynayo wixii markii hore laysu diiday kol hadday ciladii laysugu diiday ay timi inay bannaan tahay ee ma aha in la leeyahay ruux kastoo ixraamkiisii dhammaystay intuu hubkiisa ama silaaxiisii qaato ha ugaadhsi tago oo dadkii lama farayo inay waqtigaa ay ugaadhsi tagaan oo ay sunno u tahay ama waajib ay ku tahay ma aha ee waxaa la leeyahin waa idiin bannaanya maanta ciladii taxriimkaa suuray arrintan kale wayda fayda qudiyat wayda qudiyat salaatu fantashiru fi lardi waxaa ka horeeyey wadaru lbayca beeca iska taga ka taga oo beecii iyo wixii iskale hadda laga shuqloomayay ayaa la manciyey haddana markii salaaddii la dhamaystay baa fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadlillahi baa timi waa laysu fasaxay fasaxitaankaasi waa amar imanka halkan bacda xadirinna waa yimi markan eegno xukunkana ee ruuxu markuu salaadii jumcada dhamaysto inuu suuqiisii ama dukaankiisii fura ama uu shaqo taga wax laazima bal ma aha ee waxa weeyaanun macruuf way idiin banaantahay oo taxriimkii hore iyo mancigii horea suulay bal markaa kuwani taasay keeneen waana qolooyinkani waxay daliishadeen dee bal matalan umuuro kalena oo iyagana daliishadasta aayadda xaydkii oo iyaguna macnahan kuba yimina way jiraan taasi waa qowl qowlka labaad waa qowlkan isagu dhigtoo wujuub bay keenaysaaba ee bal matalan labadan qowl waxaa ka wada raajaxsan qowl saddexaad oo imanka uu isagu dhigtay xagga hoosena ay dhiganayaan ana alamra bacda alxadri yacuudu bilxukmi ila asli waxa ay ka wada raajaxsan in la yidhaaho amarku hadduu xadri dabadi yimaado inay waxbaa horeeye waxa wixii dib ugu laamayaa xukunkii markii hore uu lahaa unbuu dib ugu laamaya oo haddii waxaan imanka maanta xadrigu ku yimi qabla alxadri uu waajib ahaa oo dib laysu faro wujuubkii baa soo noqonaya hadduu qabla alxadri sunno ahaa sida kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fasuuruuha oo markii hore uu sunno ahaa oo imanka dib laysugu fasaxo sunanimadkii baa soo noqon hadduu mubaaxaasa istiyaadka oo kale mubaax buu ahaa ee risiqa ilaahoo la dalbaashay bannaan bay ahayd waa laysu diiday haddana dib baa laysu faray ibaaxadii baa soo noqonaysa bal markaa taasi waa qowl adiladii meesha timi aayaadkii qur-aanka ahaa ee la kala dariishaday ay noogu kulmayaan kolley ibnu kathiir baana si fiican tafsiirkiisa aayaddaa sayidka markuu joogo u taxriiriyo wuxuu soo naqliyaa isagoo usuuliyiinta qaarkoodna u tiiriyey inay arrintu ay tahay un alamru bacda alxadri wuxuu dib ugu celinayaa un xukumka wixii qabla alxadri jiray kaasunbuu dib ugu noqonaya haddii aynaan saa noqon oynu ibaaxan ku tagno ama wujuud ku tagno ama wax kale adiladan kale la kala daliishaday unbaa meel naqdi iyo iiraad iyo bushin inooga imanaysa waxay adiladu isugu wada tegayso ee dhammaanna aan ku wada camal fali karno geesna aan ictiraad iyo naqdi aanu inooga imanayn waa in la yidhaaho amarkan xadriga dabadii yimi wuxuu dib uun xukumkii ugu celinayaa qabla alxadriga wixii shaygaa xukumkiisu ah taas baa bal markaa ay noqon adiladna inooga kulminaysa marka labada qowle meesha inoo yaallo midna ma noqonayso wdaliilu calaa annaha taqtadi wujuuba waxaa u daliila inay wujuub keenayso ana kula lafdin lafdi kastoo iqtada liijaaba iijaab keenay waa xagga marka la eego buu leeyahy xataa bacda alxadri haba noqotay inay iijaab keenayso waxay noogu daliilay lafdi kastoo iijaab faa'iidaynaya idaa lam yataqadamhu xadrun haddii aan xadri ka horayn iqtada wuxuu keenaya aliijaaba iijaabkii wain taqadamahu xadrun xadri ha kaba horeeya oo isagu wuxuu leeyahay dee farqi u dhexeeyaa ma jirtee haddii iyadoon xadri ka horeyn uu wujuub inoo faa'iideynayay haddii xadri ka horeeyana wujuubkii unbuu faa'iideynaya wax farqiga udhexeeyaana mama jirto ka qawli awjabto farad waaba isagoo dee waan waajibiyey waan farad yeelay yidhi waa marka dambe haddii dee xadrigaa hore dabadeed tay ay keeni lahayd oo kale calaa kulli xaal masalada waa ta aan sheegnay kollay saa ibnu kathiir iyo kayrkiina ay yidhaaheen oo ah in la eego un wixii xadriga ka horeeyey muxuu ahaa taasun baana xukumkii dib ugu noqon ibaaxuu noqon wujuubuu noqon sunuu noqon waxyaala umuurahaasuu noqonaya taas baana adiladii isugu keen ay noogu kulmaysaa wey faslun ida dalla daliil wallah subxana wa tacaala إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الجواز wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala idaa dalla hadduu ino tuso ama uu tilmaamo u tuso addaliilu daliil oo daliil meeshii uu inoo caddeeyo calaa annahu lam yurad inaan loola jeedin bilamri amarkan asaadiri min asharc amarkan sharciga xaggiisa kasoo fulay alwujuubu wujuub aan loola jeedin ama dee wujuubkii meesha uu faa'iideynayo inuu meesha ka baxo uu dhaco lam yajus ma banaanaanayso alixtijaaju bihi in loo xujaysto amarkaa alixtijaaju bihi bilamri fi ljawaasi ficilkii caynkaas ahaa ee markii hore amarku ku yimi wujuubna inoo faa'iideeyey laakiin wujuubkii dhacay in banaanin loo xujaystaa iyadii ma banaanaanayso wa min asxaabina man qaala yajuusu walawal athar bal tanna waa masalo kaleo masaa-ishii amarka ama waajibka ku tacalluqsanayd kamid ah ee us-uuliyiinta barhkoodna halkan bay ku sheegaan in badanna markay waajibka iyo qaybihiisa kaba hadlayaan amarkiibaa wujuub keenaye ay waajibka iyo qaybihiisa qaybta axkaamta shanta markay kaba hadlayaan bay masalada kuga soo arooriyaan waa dhacdaa barhkood xagga naskiga oo kale iyo inay geeyaan taas bay dhacdaba oo laakiin waa meelaha yidhaahaan way ugu ansabsantay marka meelahan lagaba hadlayo bal marka masalada walow imika cibaaradan sheekha aanay dee umuuraha iyagu ay de tasriixiyaan aanay kaba muuqan waxay masaladu tahay manaa shay baa waajib ahaa oo daliil ku yimi waajib yeelay shaygii ama wujuubkii baa dhacay oo suu ku dhacay waaba la nasakhay mithaal ahaan wujuubkii baaba la nasakhay marka daliilka dee ama aathaartii iyo adiladii markaana daliilkan dee mansuuqa noqdee markii hore wujuubka isagu inoo faa'iideynayaan kaba qaadanay isaga naftiisa miyaa loo xujaysanaya ama uu ina tusaya waxaa markii hore uu ku yimi dee inuu waajib yahay xaggii sharciga ugaba yimi ee la nasakhay jawaastii iyo banaanidii ay markaa inoo suurtogelaysay inaan wixii inagoo le waa dee shay mubaaxa waa shay jaa-isa iskaga dhaqana amaan iskaga camal falaa taasi miyay dhacaysaa masalada horta taas ba weeyaan arrinka meesha jiraana waxa ay tahay dee suu bal mathalan markan shay la waajibiyo ee uu waajib noqdo wujuubkaasi laba waxbuu kulansanayaa midi waa waxaan asaalo ahaan kulansanaya looga jeeday oo ah dee inaanay loo aanay banaanayn in laga tagaayo waa ilzaamkan laysku laaziminayo ama in la fuliyo ay waajib noqonaysa ee lagu camal falaa taas iyadu waa waa